degsiimada daarusalaam ee degmada galduudug gobolka mudug iyo weliba lakashiidi kay harunta markayska laqsa oo ay goobto baradowka qur-aan kariimka iyo sidoo kale lunta diinige munaasabada shiidhig iyo weliba ku qeyb galay maamulka degsiimada daarusalaam cilmaawudiin walgorod iyo martasharaf kale iyo dhammaan sudajiran ku hadaleen redan hergelyowka haruntan
fugan yahay hadduu u shaqeeyaa guryo wuxuu ku shaqeeyaa kira ama ijaara uuna buuxsamay hadda oo wuxuu u baahan yahay meel shaas meel ka waasicsan insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah dadka ehlu khayrka oo khayrka jecel inay ka soo qayb qaataan dhisitaanka xarunta taxfiidka qur-aanka kariimka iyo barashada diinta islaamka ee al aqsa al aqsa daarusalaam waa meeshii looga talagalay guryihiisa laga dhiso maadaama uu guryo kiraa ku marka alla mahadiisa ka bacdi waxaan leenahay meeshaas ha laga qayb qaato waa kulajkii dadka danyartaa waxa lagu baraya taxfiidka qur-aanka intaan meesha u taagannahay intaa weeye inta hadda dadkaan taagan hadda waa culummadii iyo maamulkii iyo dadka waxgaradka deegaanka koleyda haddaa aragti dad meel isugu yimidna baahi unbaa isu keentay meeshaan hadda waa meeshaas odayaashii culummadii ugu horreysaa ka hadashay waa meel waxbarasho diimeed waxaana keentay baahi mar dhow baa laga bilaabay meeshaan guri yar baa loo kareeyey meel aad degsimada ugu baahnayd bay aad waa buuxsantay meel kiraana way ahayd way qaadi weyday waxaa la isla gartay meeshaan maadaama ay qaadi weyda cariiri noqotay kirana tood leeyahay in maaragtay meel ay leedahay oo aan kira ahayn loo raadso dhulkan dad baa baxshay haddana waxaa la isla gartay meeshaas in la dhiso cid allaale ciddi hadda waa sadaqa jaariya oo meel khayraad cid allaale ciddii waxaan leenahay wax la baxaysa oo khayraadka jecel inay ka qayb qaadataan rabnaa waa sidaas waana ka baxay asalaamu calaykum warahmatullahi barakaatu على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, meeshan waxaan isugu nimid warbixintii uu baxshay macalin cabdulaahi kuleedkaas al aqsa dhagax dhigiisa baan isugu nimid mashaaikhdii iyo odayaashii iyo maamulka dhammaan waa u joognaa in la dhagax dhigo oo laga shaqeeyo la dhiso baan isugu nimid marka haddee sidii warbixinta ay ku maqlayseen muxsiniinta dadka walaalaha ah dibad iyo daakhil waxaan ka codsanaynaa buqacaddaas loogu talagalay kalaamka ilaahay in lagu fidiyo inay ka qayb qaataan allahna karsiiyo allahna gaarsiiyo allah noo taam yeelo sidaan jecelnaa si kartaan allah noo yeelo wixii ka qayb qaatan ilaahay waxaan weydiisanay wax weyn ilaahay inuu ku jazeeyo gacantii wax ka geysata gacan weyn ilaahay inuu fidiyo saasaan ilaahay weydiisanay xarunta markayska laaqasa oo weeladow deegaanka iyo shidhig sheekooyo kureed markii goobtii hore iyo ariirika nagati ardayda walka baray